بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمdii tobanaad cinwaankeeduna uu yahay fadlu الducاa fi ramadaan ilaahay in la baryo fii kuli shuhuur waa wax weyn weeyaan ramadaan maba kusii jirtaba taas baan ula jeednaa maahayn ramadaan bay allabariga ku eg tahay taas uma jeedno waxaan shaki ka lahayn cilaaqada ay ducada ramadaan la leedahay wax la wada ogyahay waaye liannu qasadka daacada loo badsanayo waxay tahay waxa la raadinaya in la helo oo ilaahay dembigiisa inuu ku dhaa dembiga adiga aad gasho ilaahay inuu kuu dhaafo waxaad doonaysa ilaahayna aad ka heshido jannada iyo raalinimadiisa iyo aragtiinadiisaoo qiyaamada ku aragtida marka wasiilada intaa lagu raadi kara waxa weeyaan waxaa ugu weyn waa ducadood ilaahay ka baridid oo danta aad leedahay ilaahay u sheegatid walidaalika ducada inay ramadaanka cilaaqa la leedahay waxaa kugu daliil ah aaya oo min aayaati ducaa ah yaa waxaa la dhex dhigay beyna aayaati asiyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu aayaadkaas markii ilaahay uu soo sheegay yaa waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun haddana yaa la yiri kadib baa haddana aayaati siyaam lagu laabto uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum taa waxay tusinaysaa in ducada ay tahay meesha ay ku habboon tahay bisha ramadaan in lagu aadiyo marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay in ramadaankii iyo keyr ramadaan aan baranno tan aan barino tanna aan si gooni ah aan aan mudnaan siino yaquulu tacaala waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacalahum yarshuduun ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii addoomankayga iga kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa fa inii qariibun inaan u dhowahay ujiibu dacwata daaci ninkii i baryana aan ajiibayo goorma idaa dacaani marka ducada inay madluub tahay waxaa kugu daliil ah niman wax baryan maxaa la siiyaa ujiibu dacwata daaci mataa idaa dacaani hadduu asiga i barya baa lili falyastajiibuu lii ha iga ijaabo dalbaano ijaabada markaan aan siinayo dariiqeeda ha u soo maraano oo waa maxay dariiqeedii walyu'minuu bi horta inaad ilaahay rumaysan tahay in aad shuruudii oo ducada aad soo buuxisidoon sheegi doono inaad xalaal quudasha tahay inay ya-si kugu jirin inay qatiicati raxim ku jirin wixii soo dhammaystiro lacalahum yarshuduun macnaheedi waxaa weeyaan wixii aad raadinaysaa lagu siinaa markaa in lagugu hanuuniya yaa la rajaynaa insha allahu tacaala marka ducada waxa weeyaan bixaddi daatihi buu cibaadaba iska tahay ducada markiiba laga reebo waxaad dalbanaysa in lagu siiyo inaan lagu siinin inaad ilaahay subxaanahu watacaala baridis baaba ood baridid baaba ducaabad cibaado ah lianna waxaad muujinay markaad ilaahay baryaysa addoon baahan oo daliil ah inaad tahay aad horta muujinay waxa weeyaan cubuudiyadii baad aad daahirinaysaa filmuqaabilna ilaahay inuu yahay alla kamaal iskale oo khani ah oo addoomankiisa waxay ka baryaan sii karo marka adigana dacfi baad isu qiray ilaahayna kamaal baad u qiraysaa sidaas daraaddeed ducada waxay ku noqotay cibaado intaanba la gaarin waxa aad dalbatay inaad heshid in kale qaala tacaala wqaala rabukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin nebi maxamed waxaa lagu yiri waxaad ku tiraahda dadkaas u sheeg qaala rabbukum wuxuu idin yiri udcuunii astajib lakum ibarya aan idin ajiibe markaasaa la raaciya lyidhi kuwa aan ibaryaynin oo ilaahay wax uga manbaahnin dhahayo jahanamaa u diyaari ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati yani can dacwati ilaahay inaad baridis haddaad bu aragtidba inaad ilaahayba aadba ka kaaftoontid waa gaalnimo wa ilaahay inaad ka kaaftoontid ama ilaahay waxaad ka dalbi uusan ku sii karin waa gaalnimo marka waxaaway sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ayagoo dullaysan ba ay galayaan jahanamadii marka maadaama ay ducada tahay ilaahay in laysku dulleeyo yaa la rabaa alfaada ilaahay aad ku baryaysana inay ka muuqato dulligaas ee sidii aan hore usoo sheegnay taraawiixda ducada la tajwiidinayo oo sawdka sida qur-aanka loo ekeynayo taas ma aha waa taan soo niri udcuu rabbakum tadarucan wa khufyatan sidaasaa asalka ay tahay ee dadka saalixiinta ah oy ambiyada ay hurmuud u yihiin ilaahay bay mar kastaba baryi jireen leyla nahaar inahum kaanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba wa kaanuu lana khaashiciin fiiri sidaasaa lagu yaqiinay waxa weeyaan khayrka horta way u degdegayaan ducada in lagaa ajiibo waxaa ka horeyso inaad tahay nin ilaahay wuxuu ku faray furinaya marka ugu horeyso laakiin nin caasi ah oo salaad dukanayn oo sako bixinayn oo waxa aan jirin oo muxaramaadka aanan ka reebtoomaynin inuu ilaahay dembigaas iga dhaaf inuu yihahda ma horta ba isa soo saxaa lagu leeyahay wayadcuunanaa waaynana baryayn raqaban wa rahaban raqaban fi lkhayri ilaaho waxaasaan kaa raadinayna waa alraqbatu fi shay talabuhu fiihi waa wa rahabanna cabsi wa kaanuu lana khaashiciin fiiri markaa cibaadada ilaahay bay isu duleynayeen markii wixii la faray ay samaynayaan iyo markay alla baryaanba dad dullisan waa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana saasay leeyihin ayb marka ducada saasay muhiim ku tahay bal waxa weeyaan qof kasta oo maanta joogo waxna waa ka cabsanaya waxna way haystaan dariiqada keli ah waxa aad ka cabsanay uga badbaadi kartid waxa ku haystan aad isaga rafcin kartid waa ducada walidalika warada fi lathar laa yarudu alqadaa ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila albir wax soo dega qado ilaahay uu xukmiyo wax dibkaaga celi kara duco waay waa adoo xanuunsan hadda maanta maalan marad koronaba ayaa socda waxaan leenahay ilaahu maradkaa dhinac naga mari ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ducadeeda noo ajiibo uu naga wareejiyo xataa markii hore haddii nagu qadarneed waxaa dhici karta hadday alla baryaana yaan lagu ridin hadday alla bari waayaana ha lagu riday inay saasba qadaha ilaahay kusoo fulay markaan annaga aan barino ilaahu naga wareeji aan iraahdo marka sababtii baan la nimid ilaahay wuu naga wareejinaya insha allahu tacaala marka ducadii sidaas bay u qiimo badan tahay laakiin qabla intaadan ducada gaarin waxaad cunaysid iyo waxaad cabaysid iyo waxaad guntantahay horta iska fiiri hadday kuwa khaldan yihiin waxba laga ajabi maa sidii xadiidkii ruba rajulin yutiilu safara ashcaha akbara yamudu yadayhi ila asamaa yaquul yaa rab yaa rab ninkii safarka dheer soo galay oo maka yimiday oo gacmaha kor u taagayo ilaahu dembigii dhaaf dhahay markaa raashinkuu cunay iyo wuxuu cabayo iyo wuxuu guntan yahay kulligeed waa xaraam fa anaa yustajaabu lahu taa lagaama ajiibayo marka isa sax horta marka hore isjeegaray taasaa ugu muhiimsan midda labaad oo laga rabo dembi ha ku ducaysanin ina tira ilaahu rabbi waxaan ka baryaa ninkaas fulaan ina dilaan doonayaa ilaahu imakani macsi waa ithmi waay ilaahay kaa ajiibi maayo qatiicat rahim nin oo aad qaraabatiin ama aad wtiin aad leeda ilaahayow ninkaas aniga meelna ha isku kaan kulmeyna kala fogey ducadaas sax ma ah mana laga aqbalay ayib waxaa kasii muhiimsan waxaasoo dhan inaadan ilaahay waxaan ahayn aadan barin ilaahay ducawada u kariyeel waxaan asigeedna asiga aan ahayna ha baryin wax asiga aan ahayna ilaahay ha ku darin man camila camalan ashraka fiihi gayri taraktuhu wa shirkaba xadiidkii qudsiga ahi ninkii camal sameeyo oo aniga iyo dad kale na wadaajiyo wuxuu iri ilaahay waa ogtagaa wax layla leeyahay ma rabo wax keligiis u leeyahay alaa lilaahi diin alkhaalis diinta gaarka ah buu ilaahay doonaya addoon khaalisa oo ilaahay keligiis wax ka baryay markaad dad kale wax ka baryay ilaahay maad ka waxwaysa waa kow markaad ilaahay iyo dad kale isla baryaysa ilaahay keligiis maa kugu filnaan waay waa labo marka ma dhici karto makhluuqa horta wax makuu keeni karaa jawaabti waa may ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin dadka aad leedihiin waxana siiyaan oo aad leedihiin dad adinka idin lamid a waay marka imaa qofku lamida inaad aad leedahay wax isii waa layidhi fadcuuhum bal ha baryaan ayaga bal fadcuuhum baa layidhi iska barya bal adinka aan aragna falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin bal hadda ad- adoon adigu kula mid ee bal ka barya roobna oo keen dhebel ah wixii oo ka yimaada hala arkay sax ma ah waa aadaabta suul adabay ka mid tahay ilaahay keyrkiisa inaad wax weydiisad ama inuu yahay kooka oo adiga kaasii hooseeyo dadaa nin dhintay ama sanam la caabuday qof dhintay oo asbitiisa haysato markaad qabri aad kortegaysood leedahay waxaas waxaasaan kaa rabaa caruuraan kaa rabaa xoolaan kaa doonaya caafimaadan kaa raba aad leedahay asigaaba kaa hooseeyo duca kaaga baahan oo noogala baahan yahay dadkeenii hore inaan ayaga ugu ducayno inaad asiga tiraa wax isii yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi labisa almowla walabisa alcashiir yadcuuna min duuni illahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuh waxa weeyaan dadkaas ayagaa noo baahan anaga uma baahan ducada aadaabta ay leedahay waxa weeyaan dadka waxay u badan yihiin wax buu ilaahay maanta ka barya galabta inuu helo doonaya masalada koonka saas ma ah koonkan nidaam iyo qawaaniinuu ku socdaa ilaahay adigu waxa weeye dacwadiisa dacwada ama allabariga iska agdhigo kana sug asiga marka inuu ku siiyo in wax kale kugu bedela asaga jirtaa jala jalaaluh laakiin ilaahay dacawtu dacawtu falam yustajab liha isku dheh saas haddaa tiraahdo waxay ka muuqanaysaa ilaahay inaad ka quusatay haddii qunuud min raxmatillaahi u yimaadana waa gaalnimo laa tayasu min rawxi illaahi inahu laa yayasu min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun haddaadba tiraahdo anigu ilaahay rajo kama qaba inuu ducadayda ii ajiiba haddaad tiraahdeed waa kuu dhammaatay markaa waxa weeyaan maalinkaasay kugu hartay ayib marka waxaad ogaataa yaqiin qaado ilaahay ninkii bari soo celi maayo waxa weeyaan kama fi lathar ina allaha xayun kariim yastaxyi an yarudda cabdahu idaa rafaca yadayhi an yaruddahumaa sifran ilaahay waxa weeyaan jala jalaaluhu wuu ka weyn yahay inuu addoonkiisa alla oo waxa weyaan ilaahay oo kariim ah oo xayi ah wuxuu ilaahay ka xishoonayaa addoonkiisa inuu gacmaha kor ugu taagto oo ayagoon waxba la siinana la soo celiyo maya ilaahay wax kariim waayo waxaad ka baridina waa ku siinaya walidaalika axaadiid saxiixa ku soo aroortay haddaad ilaahay baridid saddex khiyaar midkood unbaad helaysaa inaad wixii aad ka barid ilaahay ku siiyo inuu wixii kuu dib dhiga oo wax ka fiican qiyaamo kugu bedelo in wax kugu soo socdo dhib ilaahay kaaga difaaca marka adiga marnaba bannaan dhici maysid marka waxaa lagaa rabaa inaad udcu allaha wa antum muuqinuuna fi lijaaba ilaahay inaad baridid wax inuu ku ajiibaya laakiin wuxuu kugu ajiibaya ilaahay asaa garana asaa ku abuurtay waxa maslaxa kugu jirto kugu ajiibaya ayib waxaad ku dadaashaa ducada nebiga ka soo aroortay oo min jawaamic ilkelim ah ama qur-aanku soo aroortay inaad badina aad xooga saartid nebiga ducada ugu badan uu ku ducaysan jiray rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annaar haddaa intaa xooga saartid wax ku dhaafaya maba jirtabo marka rabana kfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna rabbanaa laa tuzi quluubana bacda id hadaytana rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina rabbanaa rabbanaa qur-aanka in badanaa ka jirto waa inaad xooga saartaa marka adiga waxaad soo soo samaysatay iyo waxaa nusuusta ku soo aroortay marnaba isla meel dhici maayaan walidaalika abuubakr sidiiq wax ka fasaaxo badan carabtii waxa weyaan oo qur-aanka lagu soo dejiyey nebiga intuu u yimid wuxuu iri yaa rasuulla calimnii ducaa ana adcuu bihi fii salaati ani ma dhihin anigaaba quraysh oo carabi oo ilaahay waxaan ku baryaa aqaan wuu heli karaa inuu duco samaysto laakiin wuxuu doonayaa duco fiican in la baro markaasaa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfir dunuuba ila anta fakfir lii makfirata min cindiga inaka anta algafuur raxiim ducadaasoo kale in laga seega ma ah liannahu abuubakrin oo ogeyd baa nabiga weydiiye waxaan ku ducaystay sheeg buu yiri midda kale oo si muhimkaa waxa weeyaan in dembiga uusan kula weynaanin dadka markuu qofka jaahil yahay uu dembiyaal badan dad buu dilay macsi kalau galay xoola buu dhacay wuxuu markuu dib isu fiiriy wuxuu leeya hore waxaas waxay idhaafaa male aan waxayga hore ugu sii socdo taas naftigeeda yaa qaabdarro ah waxa weeyaan inaad ogaatid dembiga si kastoo u wen yahay ilaahay inuu kuu dhaafi karo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim addoomankaygu naftooda ku xadgudbo dembiyaal waaweyn la yimidow laa taqnatuu min raxmat illah haka quusanina ilaahay naxariistiisa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dembigoo dhan dhammaantiis hal maruu dhaafi karaa maxaa yeelay sababtan inahu alkhafuur raxiim alla dembi dhaafis badan weeyaan khafuur waa waa waa mubaalaga allihii dembi dhaaf dembiga inuu ku dhaafo aad ay u badan tahay weeyaan walidaalika cinda tirmidi xadiid saxiixa yaa waxaa ku soo arooray ya bna aadam low balagat dunuubuka canaana samaa uma istakfartanii kafartu laka walaa ubaali bani aadan iyo habow haddii dembigaada intuu bato uu saxaabka samada u gaara intuu yani ka gaaray badnaashadiisa haddana ilaahay aad tiraa ilaahu ii dhaaf ilaahay wuxuu iri kafartu laka walaa ubaali dembiga waa weynyahay see loogu dhaafaa ma dhahayo waa kuu dhaafayaa buuri marka waxaa la rabaa inaad aada ugu dadaasho ayib waxa weeyaan adducaa bilxaal wax la yidhaahdo duruufta adiga ku haysato inaad magacaawdid ilaahay waa kaa yaqaana ilaahu waad ogtahay ilmahaygii gurigay joogaan maanta qado maaha ilaahu wax ii sahal ilaahay wuu ogyahay ilmahada inayna qada haysa ilaahu gurigi baa layga bixinayaa sanadkan ijaarka waxa isaga bixiya male ilaahu isi inaad tiraahdo waxa weeyaan addacwatu bilxaala la yidhaahdo ilaahu waan xanuunsanahay xunuunkaasaa igu dhacay adibadiina way ka daaleen adiga unbaa ilaahu rabbiyow awoodaada ay gaari kartaa inaad iga caafisad iga caafi inaad tiraahda sunnat alambiyaa wa nabiyullaahi ibraahim khaliil اraxmaan markii uu ilaahay baryay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram ilaahu caruurtayda waxaan dejiyey waadi oo aanan lahayn wax nolol ah oo abuur iyo midna aan lahayn yaan caruurtayda ilaahu aan dejiyey buuri ilaahay wuu ogyahay nabiyullaahi aadam markuu zawjadiisa haajir uu meesha geynaya marka xaalkeeda waxay tahay wuu ogyahay marka inuu u sheego ilaahay uma baahno laakiin adiga waxaad cadaysanaysaa duruufta gaarka ku hayso yaa ducadaadi ku darsanaysaa nabiyullaahi zakariya markuu nin waayeel noqday ilmana uusan haynin iyo ilaahay u barya dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaءa khafiya qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiyabo ilaahu waan duqoobay buu yiri intuu hoos ilaahay u baryay oo hadal oo hoos u yaallo ilaahay markuu ku baryay nidaa'an khafiyan waxa anaga naqaano qaylida ma ah markaasuu iri ilaahu lafihiina waa i daciifeen madaxiina waa cadaaday anigana ducadayda aan ku bari kaa ma quusanin buuri ma quusanayo waxaan ogahay haddaan ku barya waqti kasta inaad isiinaysa marka qofka yaqiin inuu qabo ilaahay markuu baryaya inuu ducada ilaahay kuu ajiibaya inaad horta yaqiinsan tahay muhim jiddan weeyaan marka inaad ilaahay magacyaalkiisa ku baridid qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayanmaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa markii aad ilaahay baryaysa magacyaalkii maalan dembi dhaaf aad ilaahay weydiisanaysa yaa kafaar ikfir lii dunuubi yaa raxiim irxam xaali sidaas inaad tiraahd waa fiican tahay magacii ilaahay baad wax ku barida waa wax wanaagsan ugu dambeyntii waxa weeyaan ducada adiga naftaada ha isku adkayn waalidka u ducay waladkaada u ducay walaalaha u ducay muslimiintii hore u ducay dadkii oo dhan gaarsii sidaasaa la doonaya waxa weya min ducaai saalixiin waxaa kamid ah rabbana kfir lana ou ilaahay qur-aanku noogu sheegay oy dadka saalixiinta ilaahay ka baryaan rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan muslimiintii oo dhan baad ilaahay u baryaysaa in dembiga u dhaafo sidaasoo kale rabbi kfir lii waliwaaliday caruurtaada rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina xaaskaadii caruurtaadi walaalaha sidaas oo kale waay marka qof kale oo walaalkaa ah ood ogtahay duruuftiisa inaad soo kaa maqan ilaahay u baridin kullu daalika waxay keenaysaa inta dad aad u baridayn ilaahayna wuu ku siinaa malag baa dhaha ilaahu ninkaan asna sii intaasoo kale marka ducadii waxa weeyaan axkaamteedii iyo suwarteedii waa badan tahay laakiin intaa yaroo khulaasada unbaan aan ka gaarsiin wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah